dalalka reer galbeedka iyo kuwa waqooyiga ameerika jaaliyadda soomaalida ee ku nool waxaa kusoo badanaya dhallinyarada soomaalida ee iyagu isdila ama ku baxa gacmo kooxo kale waxaa taasi usoo raaca in muddooyinkan dambe ay soo badanayaan caruurta laga qaato waalidiinta wadamada norway iyo sweden ayaana arrintaasi ay aad ugu soo badanaysaa waxaa iminka cusub iyada oo caruur leh baayaha gaarka ah oo weliba soomaali ah qoysas soomaali ah lagaga qaatay dalka sweden hodan toosh waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayay uga warantay caruur qaadashadana kusoo badatay dalka sweden waxaana cabdixaafid uu marka hore weydiiyey sababaha ugu weyn ee caruurta qoysaska soomaalida looga qaado walawaad mahadsan tahay cabdixaafid runtii haddaan soo koobo sababta ciyaalka loo qaadanayo horta waxaa ugu horeysa isfahan la-aan xagga wada waalidka iyo ciyaalka ka jirta wadankoon weli lala qabsan oon la fahansanayn runtii sharciyada wadankan u yaala iyo wadanku suu u dhisan yahay iyo caawitaanka la heli karo iyo wada shaqayn la-aan ka jirta xagga waalidka iyo xagga iskuulka caadiyan dalalka yurub waxaa caruurta la qaataa markaa dayac uu ka muuqdo caruurta dayacaasi ma jira caruurta soomaalida runtii dayac badan baa jira oon aad maanta ugu faraxsanay meeting aan maalindeed ka qayb galay waalidiin afartan gaadaysa meelaha soomaaliya runtaan isla wada afgaranay daayacu inuu boqolkiiba toddobaatan xagga yaga yahay oo guryaha yaga daayac la-aantu ka jirta oo ciyaalka aanu daayacna yani marka daayac aad u fara badan baa ka jira xagga yaga oo ciyaalkii runtii aad bay u daayacan yihiin maxaa ka mid ah daayaca waxaa ka mida runtii ilmihii yaraayo dee aan la ogeynba ilmo waxaa dadkasaa sideed jir ah oo maanta tareenada hortiisa taagan sagaalkii habeenimo see ilmo sideed jiro toban jiri uu tareenu hor taagan yahay oo waalidkiina kuleeyin waan ka baqanaya haddaan u hanjabaa makaalan ilaa soo hoyo wuxuu igu dacweyn caydha oo adaa ka waalidu suu kuugu dacweyni ilaa statement intuu ka gaadhay adaa ka mas-uul e marka daayac fara badan runtii baa naga muuqda oo xagga ciyaalka ka muuqda waa tahay waalidka soomaaliyeed ee ilma laga qaadaa maxay samayn karaan runtii horta sababta ugu weyne maanta annaga badanaa soomaalida iyada horta wadankan laba siyaabood baa lagu qaadaa mid qasab lagu qaado oo micnihiisu yahay marka wada shaqayne ayna jirin bil matalan waalidkii marka la dhaho ilmahaagibaa maanta iskuulka usoo dacwooday ama waa lay dilay wiil ama waa lay xoogay guriga waan baqanaa kuma noqon karo waalidkii markaynaan waxaa waxba kama jirto laba calisma weydiinaan dhaf waa la dhufanaya fustercare family baa lagu tuudaya ama meel kale laakiin marka waalidkii wada shaqayn jirto oo yidhaahaan okay sidaa miya ahaa okay kaxeeya oo bal ka waransiiyo meel geeya oy la shaqeeyaan markaasi wada shaqayn baa jirto oo yani naxariis baa ka jirta systemka laakiin marka la iraa waxaa waxba kama jiraan waa beenaale dee deg deg baa lagu qaadaya waana ka ciyaalka soomaalida boqolkiiba sagaashan qasabkaas annagana lagu qaadaa ummadaha kale waxaan kaga duwanay waa intaa ay fahamsan yihin systemkay leeyihin sidaa miya ahaa haye waan ogolahaya bal meelgeeyo ila socodsiiya markaa runtan waxaan kula telin lahaa su-aashaada ah maxay samayn karaan ee caawitaan ka heli karaan inay fahmaan horta farqiga u dhexeeya ka qasabka iyo ka muxuu haytooy wada shaqeeyadka jirta kaasaad jaanis haysataa in lagu dhegaysto inaad tidaa faamiligaa hebel iigu gee heblaaye iigu gee halkaa geeya intu bal waxaanaad baaraysaanood baaritaanka aynu ka wada xaajoonno in la yidhaahdo ma soomaalida ayaa ugu badan mise jaaliyadaha kale ee laga tirada badan yahayna dhibaatadan way haysataa wallaahi way horta ajanabiga kale waynaga waxoogaa way naga yara yar yihiin intaan arkay laakiin swedishkuba way naga badan yihiin oo swedishkaa naga badan runtii duciyaa laga qaata laakiin waxay ku fiicayna loogu soo celiyaa waxay odhanayaan anoo xalay sakhraansan ama tal ah uunbaan dhirbaaxo ku dhuftay ama waxaa ekoora sii dila ama casharo dee sida anu tarbiyadeeyo si aan u dhegaysan laha saddex bilood laba bilood marka waalidkii loo wada dilo dee waa loo soo celinaya lakiin qof soomaaliya lagama yaaba in runtii qirto inta badan hodana yurub marka caruurta la qaado adeegyada caruurta waxay isku dayaan inay helaan qoys kasoo jeeda asal ahaan ilmahan ay soo qaadeen taas ma sameeyaan mana jirtaa waalid soomaaliyeed oo bartay shuruucda iyo aqoonta looga baahan yahay inay ilmo aala dhalin ku koriyaan runtii iminka way jirtaayo waalid badan oo soomaaliya jira oo ah fustercare family ama ciyaalada kale loo geyn karo sharciguna horta wuxuu dhigayaa ama badanaa boqolkiiba toddobaatan ay isku eegaan qofkan reerkan yaa ku xeeran cido ma leeya abti ma leeya adeer ma leeya qaraabo ma leeyahay waxaasay fiiriyaan intii hadduuna qofna systemka ugu jirnuuna u qornayn dee waa reerba ow yaa kule cidna cid kuma qorna meeshan ciyaalku waxay meelo kale loo geynayaa laleeya qaansiil baa la siiyey maxay baa la siiyey annagiibaan isku qornayn oo walaaliya ediya adeer systemka cidna ayna ku wada jirin runtii tusaalaan kuusoo qaadanayaa maalin baan u raadinayey hooyo soomaaliyeed family loo geeyo ciyaalkeedii waxa layidhi naga caawa hodanay family shan ciyaala lix ciyaala le hooyo meel baa la geynaya ciyaalkaas intaan ugu maqnaa reer soomaaliya on yiri waan u raadinayaa ayaa haddana laygu soo celiyo layi may hooyad waxay tiri soomaali ha iga geynina ma rabo soomaaliya maxaa yeele hadhow bay soo raadsan doonaanay odhan doonaan hooyadood baa daayacda hooyadood baa sidana reeli suudsha igu geeya baqasho ay ummadeedii ka qabta iyo dadkeedii ayay ka dood biday reer swedisha in loo geeyo oo muxuu haytoy dhaqan kale iyo diin kale wata taasi waxay ahayd hodan toosh oo ka shaqaysa arrimaha bulshada gaar ahaan arrimaha soomaalida ee yurub waxaanay u warantay waryaheena magaalada london cabdixaafid cawil ismaaciil